بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو قبل أبنيا بلوغ سورة الشرح سورة الشرح مكية سورة الإرادة لم نشرح ومكية آيات كده وسيدات آيات waana suuradda sagaashan iyo afraad xagga suwarka suuraddani waxay ka hadlaysaa can nicami illaahi alcadiidah calaa cabdihi wa rasuulih muxammadin sala allahu caleyh wasalam nicamta ilaahay ee tirada badan ee ilaahay siiyey nebigeenna moxameda caleyhi salaatu wasalaam ay ka mid tahay ilaahay laabtiisa inuu iimaanka u waasiciyey qalbigiisa inuu xikmad ku nuuray iyo cirfaan inuu ka ilaaliyey dunuub iyo awsaar iyo kuwa la midkaa qaala tacaala alam nashrax laka sadarka suuraddan iyo suuradda ka horeysa waduxaa iyo suuradda linacdayn iyo kulli waa suuradaha nebiga ku gaarkaa nebiga ka hadlayaan caleyhi salaatu wasalaam alam nashrax bismi illaahi araxmaani araxiim alam nashrax ma waanan sharxin oo waasicinin laka adiga sadraka laabtaada mayaanan ku waasicin nabiyullaahi maxamed o calayka asalaatu wasalaam waa kuu waasicinay bay ka dhigan tahay istifaamku waa bimacna taqriir faman yuriid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam ilaahay baa ku yidhi subxaana wa tacaala fii suurati alancaam aayaddaas ku jidha markaa nebiga qalbigiisa ilaahay baa waasac ka dhigay sharcigiisana wuxuu siiyey oo ka yeelay sharci sahlan oo waasac ah laa xaraja fiihi walaa isr walaa dayq wa wadacnaa ma waanan dejin waa dejina canka xaggaada wisraka wisrigaadi culayskaadi wa wadacnaa canka wisraka ama wa wadacnaa waan dejina canka xaggaada wisraka baan dejin alladii wisrigaasoo culayskaasoo anqada cusleeyey dahraka dhabarkaada wisrigaas waxaa looga jeedaa wisri oo dembi nebigu sameeyey maaha calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan mufasiriintu ay yidhaahdeen waxyaalaha nebigu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam can ijtihaadin wa cutiba calayhi ijtihaad xaggeed buu ka sameeyey waana lagu canaantay deedna liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'akhara waxay dhaheen dembigaas laysa almuraadu bidunuubi almacaasi walaafaam maaho rusushu waa macsuumuun inay dembiyaal iyo jaraa'im iyo xumaan la yimaadaan waa laga ilaaliyey haddaba waxyaalaha nebiga lagu canaantay waxaa ka mid ahaa markuu kuwii munaafiqiinta ahaa nebigu u idnay calayhi salaatu wasalaam inay jihaadka ay ka haraan intay u cududaarteen waxaa ka mid ahaa asraa bedrin beder dadkii la qafaashay fidihii iyo xoolihii laga qaatay waxaa ka mid ah waxyaalaha lagu canaantay nebigu xoogaa weji tubidda uu sameeyey markuu u yimid an jaahu lacmaa ninkii oo indhoolka ahaa saxaabigii cabdullaahi bn ummi makduum wa rafacnaa waanu kor yeelnay laka adiga dikraka dikrigaada iyo shaanigaadana waa kor yeelnay labada daaroodba adduun iyo aakhiraba oo waxa weeyaan markastoo ilaahay la sheego nabigana waa la sheegayaa calayhi salaatu wasalaam oo waa la xusayaa inta aadaamaysa iyo inta adxiyaad akhriyaysa iyo inta khudbaynaysa iyo inta tukanaysa kulligood nabiga magaciisaay sheegayaan calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay la sheego nebigii baa la sheegayaa calayhi salaatu wasalaam markaas aadaankii baa lagu sheegayaa aqimkii baa lagu sheegayaa atixiyaadkii iyo khudbadii baa lagu sheegayaa inta kale oo siirada iyo nebiga hadal haysaaye wax la tirin kara ma aha waa sida uu lahaa xasaan binu thaabit wa dama alilaahu isma annabiyi ila smihi idaa qaala fi lkhamsi almu'adinu ashhadu wa shaqa lahu min ismihi liyujillahu fadu lcarshi maxmuudun wa haada muxammadu wa rafacnaa laka dikraka fa inna maca alcusri cusriga maciisa waxaa ahaaday culayska miciisa waxaa ahaaday yusraa fudayd shiddo iyo dhibaata markay timaado fudayd baa ka dambeeya fa inna maca alcusri yusran baa ahaaday fudayd ayaa ahaaday inna maca alcusri culayska miciisa waxaa ahaaday yusraa fudayd ayaa ahaaday fudayd yaati alfaraj bacda adiiq xiriiri dabadeed faraj baa imaanaya markaas nebigaa la leeyahy calayhi salaatu wasalaam cusrigan dabadiisa waxbaa tiiraanyoonin yusri baa ku xiga nebiguna waa isaga yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii lan yakliba cusrun yusrayni xadiidkii uu warinayay alxaakim walbayhaqi kama qaalib noqdo hal cusri laba yusri markaas labadan cusriyo hadda meesha lagu sheegay waa maadaama ay macrifo yihiin waa isku hal cusri weeyaan ina maca al cusri iyo ina macal cusrida dambe labada yusrina waa laba kala yusriyo sidaa lagu yaqaano qawaacidka luqal carabiya iyo naxwaha sidaa weeyaan laba yusri weeyaan fa idaa faragta markaa faaruqdid dacwada khalqiga ugu yeerays fanshab waxaa la yidhi markaa nebiga markaad arrimahan adduunka iyo hawsha aa haysid aa ka faaruqdid fanshab dhibtood naftaada waxaad ku dhibtaayoo aad ku wajahdaa fii dalabil aakhirati aakhira dalbideed wa ilaa rabbika rabbiga intii kaana farqooba ilaahay subxaanahu wa tacaala hamigaada iyo raqbadaada halkaa yeel fii maa cinda allaahi tacaala alla agtii waxa jira yeel laa fii haadihi dunya alfaaniya adduunyadan samaya faidaa faraqta fanshab wa ilaa rabbika farqab suuratu tiini suuradda laya suuratu tiin suuraddani waa makiyatu waa sideed aayadood waa suuradda sagaashan iyo shanaad bismi illaahi araxmaani araxiim watiini baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi tiinka iyo wazaytuuni zaytuunkaan ku dhaartay labada geed waxaa loogu dhaaranaya waa laba geed oo nafac badan oo barako badan labadaa geed waa laba geeda cajiib ah waa la cunaa waa waxbaa lagu iidaantaa waxa weeyaan waa manaafic badan yihiin ama waxaa la yidhi watiini iyo wazaytuuni baan ku dhaartay waxaa looga jeedaa manaabiti tiini wazaytuun tiinka iyo zaytuunka meelaha ay ka dhashaan oo markaa waa dhulkay ku yaalleen maxaa yeelay tiinku inta badan wuxuu ku yaalaa dimashq zaytuunkuna inta badan wuxuu ku yaalaa baytulmaqdis amaakintii baa loo jeedaabay dheenoo waxaa laga garanayaa laba makaanoo kalea lagu cadfa watiini wazaytuun baan ku dhaartay iyo wa duuri siiniina duuru siiniin buurtii nabiyullaahi muusa lagala hadlay iyo wa haada albalad beledkan al aamiini aaminka ah ee ammaanka lagu helayo ee makal mukarama ah oo xaramkii ilaahay ah subxaanahu wa tacaala markaas ama waa laba geedood labada hore oo loo jeedo iyo laba makaan ama amaakintii waaba afarba waxaa la tilmaamaa midba midkuu ka dambeeyo inuu kasii sarreeyo tiinka waxaa ka sarreeya zaytuunka zaytuunka markii lasoo dhaafana waa duuru siiniin baa kasii cajo badan duuru siiniinkaas waxaa kasii cajo badan waa hada albeled ilamiin oo makal mukaramo ah duuru siiniin iyo duuru saynaa'a ama siinaa'a waa waxa weeyaan waa magacyadiisa weeyaan wa hada albeled lamiin waa meesha ilaa yidhaha walam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wa yutakhadafu nnaasu min xawlih marka geedahani waa geeda manaafic badan oo cimrigoodu dheeraado oo siyaalo kala duwan oo tiro badan loo isticmaalo oo aad iyo aad u sharaf badan meelahaasna meel kastoo ka mida nebi baa laga soo saaray dhulka ambiyada weeyaan wa duuri siiniin wa haada albaled alamiin intaasaan ku dhaartay jawaabulqasamku waa ka laqad xaqiiqe khalaqnaa waan abuurnay al insaana insaankii waa abuur fii axsani taqwiim toosin tii ugu wanaag badnayd fii axsani shaklin shakliga muuqaalkii u wanaag badnaa ayaanu insaankii ka yeelnay si kastoo insaanku isdhaho waa lagaa fiican yahay waa lagaa qurux badan yahay wax kasta waa ka qurux badan yahayoo xayawaan kale oo u jeclaan lahaa in lagu bedelo ama sidiisoo kale laga dhigo haba yaraatee ma jiro kor buu u taagan yahay xubnihiisa isle siman oo isku dheelitiran cilmi iyo fahmaa ilaahay siiyey caqli iyo tamyiis baa ilaahay siiyey hadal iyo tiraab baa ilaahay siiyey aadaab baa ilaahay siiyey fii axsani taqwiim humma dabadeed radadnaahu waanu celinay asfala saafiliin saafiliinta meesha ugu sii hooseys markuu macnaha insaankii noocaasa ilaahay saas u qurxiyey wixii ilaahay dul saaray iyo waajibaadkii uu ka tegey radadnaahu asfala saafiliin ama radadnaahu sayarnaahu waxaan ka ahaysiina asfala saafiliin ama asfala saafiliina xaaluyahy markuusa nicamta ilaahay ku shukr asfala saafiliin waa darakaatu naar meesha ugu sii hooseysa wey imaamu daxaaq wuxuu leeyahay radadnaahu waxa weeyaan ilaa ardalilcumri weeyaan waa shaybnimo iyo awood daro bacda shabaab intuu awood laha uma radadnaahu asfala saafiliin markaasaa qofkii waxaa la leeyahay aayadda siyaaqeeda sida laga garanayo gaalkii baa laga hadlayaa maalinka qiyaamada sow noqon laha muuqaalka ugu foolxun inuu noqonayo gaalkii intii oo adduunka qurux badnaa intuu adduunka qurux badnaa dabadeed ayuu sidaa noqonaya uma radadnaahu asfala saafiliin ila aladiina kuwii mooye aamanuu rumeeyey wa camiluu saalixaati kuwaa naarta loo celiyey oo asfala saafiliin waxaa laga soo reeba ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati oo falahum iyaga waxa u ahaaday ajrun ajar baa u ahaaday ajarkaas oo hayru mamnuun thawaab iyo ajar daaimay leeyihiin oo mid go-aya keyrkiisa midaan la goynayn wey mid la goynaya keyrkiisa waa midaan la goynayn waa jannada istinaa haddii mutasil laga dhigo waa la ogolyahy haddii munqadic laga dhigana ila aladiina laakin aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati falahum ajrun baa u ahaada hayru mamnuun oo qofkan hadduu weynaado xataa mu'minkaa isaga ajarkiisi iyo khayrkiisi baa loo qorayaa waa iskaga socotaa famaa yukadibuka maxaa ku been sheega kaa yeelay famaa yukadibuka maxaa ku been sheega kaa yeelay bacdu intaa dabadeed biddiini bacdu bacda hadal bayaan wey biddiini bisababi inkaari ddiini diinka inkiriddiisa sababkeed iyo darteed macnaha maxaa kugu xambaaray weeye inaad noqotid mid been sheega inaad mid kaadiba noqotid taa maxaa kugu xambaaray famaa yukadibuka bacdu biddiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alaysa allaahu ilaahay maaha miyaa muusan ahayn waayahay biaxkami alxaakimiin xaakimiinta kan ugu axkamsan alla ilaahay subxaana wa tacaala waa acdalu lcaadiliin kan ugu cadaaladsan weeye xagga xukunka iyo qadaha kala saarka ummadda nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu akhriyo wuxuu dhihi jiray qofkii watiin akhriya oo aakhirkeeda gaara alaysa allaahu biaxkami alxaakimiin ha yidhaahdo balaa wa ana calaa daalika min ashaahidiin sidaa ha yidhaahdo marka sidaasaa la dhahayaa balaa wa ana calaa daalika min ashaahidiin waxaa kaloo la sheegay qiso kale oo la xidhiidha nin la dhihi jiray ciisa alhaashimi imaamu alqurdubi baa qisadaa soo raray ninkaas ciisa alhaashimi wuxuu lahaa zawjo iyo xaasoo aada u jecelya maalinba wuxuu ku yidhi anti daaliqun halaaan buu yidhi saddex baa ku furantahay in lam takuunii axsana min alqamari haddaadan ahaa nin mid dayaxa ka qurux badan haddaadan noqon saddex baa ku furan tahay bayr marka haddii saddex lagu furay haddii way iska xijaabtay maadaama gabadhii saddex lagu furo ninka ay kala tegayaan xijaabkeedii bay qaadatay waxay tiri waa kala xaaraantinimownay ninkii isaga ahaana waa murgado waa tiraanyooday arrintii waa ka xumaaday khaliifihiiba u tegey warkiiba u sheegay waxaa la dhihi jiray khaliifaha almansuur khaliifihiina wuxuu iskugu yeeray fuqahadii fatwo weydiiyey wuxuu yidhi ninka yidhi sidaas xaaskiisa xukunkeedu waa maxay jamiicu man xadara culimadii meesha timid dhammaan waxay dhaheen hal nin markii laga reebo qadulliqa gabadha waa la furo waa furanta hal nin oo xerta abi xaniifa ah ayaa iska aamusay abi xaniifana nin fiqiga wuxuu aan lagu gaari karin mansuur baa ku yidhi maxaa dhacay oo alla hadli laadahay ninka aamusanow markaasuu yidhi amiira almu'miniin ow ilaahay wuxuu yidhi laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim ee falaysa shayun axsana min alinsaan dee insaanka wax ka qurux badan ma jira ninkana gabadha wuxuu yidhi haddaadan dayaxa ka qurux badnaan marka iyadaaba ka qurux badan mana furmayso sidii baa markaas loo jawaabay maadaama insaanka ilaahay abuuray fii axsani taqwiim sidaasuu soo deliishaday waa lagu qanco waa laga yeela suuratu alcalaq ee suuratu iqrana waa la dhahaa makiyatu suuraddan aayaadka ugu horeeya waa aayaadkii ugu horreeyey oo nebiga lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam isagoo qaaru xiraa godkii jooga kuwaa weeyaan iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabbuka alakram bismi illaahi araxmaani araxiim iqra' akri bismi rabbika rabbigaa magaciisa muftatixan xaalaa tahay bismi rabbika magaca rabbigaa mid ku furfuranaya qirada aladii allahaasoo khalaqa abuuray khalqigoo dhan waxaa la yidhahdaa haadaa awalu khidaabin ilaahiyin ila annabiyi sala allahu caleyh wasalam khidaabkii ugu horeeyey oo xag rabbi ka yimid oo ilaahay nebi maxamed kula hadla weeye calayhi salaatu wasalaam waxaa loogu yeerayaa waxa weeyaan oo aayaadka lagu soo dejiyay ay ka hadlayaan wax akrinta waxaa laga hadlayaa cilmiga iyo kitaabada wax qoridda alladii khalaq khalaqa alinsaana insaankii baa ilaahay abuuray min calaqin calaq baa ilaahay ka abuuray waxaa laga abuuray xadkaa yar xinjirtaa yar calaqaas dee markii hore mani buu ahaa ka bacdi calaq mudqa saasaa laga dhiga qolooyinkan hadda maanta caafimaadka dibbiga casriga ah ama caafimaadka ay leeyihiin manida markii la fiiriyo oo lagu baaro qalabkan wax lagu fiiriyo oo la yidhaha microsobka waxaa la arkayaa laga dhex arkayaa manidaas xayawaanaad iyo waxyaalo yaryar oo diidaan ah oo aan ishu qaban karin laakiin bahalkaa lagu arkayo qalabkaa shaybaarko majaharkaasaa lagu arkayaa wax madax leh oo bini aadanka sambalkiisa meesha inuu ka soo socdo waa calaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' akri warabbuka rabbigaana alakramu alla wanaag badan wey alladii allahaasoo alladii allihii weeye callama baray bilqalami qalamka baray callama baray insaankiibaa waxaa la baray bilqalam callama alinsaana insaanka wuxuu baray ilaahay maa lam yaclam wuxuusan ogeyn uusan aqoonin qaabka wax loo qoro iyo khadka iyo qalin in wax lagu qoro ayaa ilaahay ku ilhaamiyey oo la bara debeedna wax kasta maanta culuuma waa qoraalkaasi maraya taariikhihii iyo kutubtii iyo wax kasta waa qoraalkaasaa laga helaya waa la qoraya kuwii dambena qoraalkii baa gaaraya insaanku haddii uusan waxna qori karin waxna akrin karin waa u dhammaatay marka qoraalkii ayaa meesha looga hadlaya fadliga ay leedahay iyo inay cajo badan tahay in wax la qoro manaafico weyn baa ku jira cilmi iyo culuum iyo diiwaano iyo xikmado iyo akhbaartii ummadihii hore iyo kaba lama heleen haddaan wax la qorin shantaa aayadooda ugu horeeyaa soo degay nebiga calayhi salatu wasalaam qaaru xiraa jooga iqra' akri baa layidhi isna wuxuu yidhi ma ana biqaari aayaadkaasaa la soo dejiy kallaa waxaa xaqa ina alinsaana insaanku layadqaa inuu qooqayo xadda tallaabayo hawada nafta raacayo iskibrinayo araahu istaqnaa an ra'aahu inuu isku arkay macnaha naftiisa inuu arkay istaqnaa inuu kaaftoomay qani ah mid qaniya inuu yahay oo qaniyoobay oo maal iyo adduun haysto baa ku keenay kibirkaas inna ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah ayay ahaatay arrujcaa noqoshadu iyo masiirka iyo marjicu waa rabbi intii ka ah ilaahay baa loo noqonayaa waa insaankaa loo digayaa inuu qooqayo kibirka iska daayo hadalkaani waa caamun likulli daaqin mutakabirin abijaal bay ku soo degtaa la leeyahy oo xoolihiisa ku faani jir cadaawadda nebigana aad buu ugu horreeyey calayhi salaatu wassalaam laakiin cibradu waa bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cid kastoo la mid ah ama ka agdhowbaya aayaddu keenaysaa araayta ka waran alladii midka yanhaa reebayoo nahiyey cabdan addoon idaa sallaa markuu tukanay addoonbu wuxuu u diidayaa markuu damco inuu tukado salaaddii bal kaa ka war xumihiisa iyo caqli xumadiisa addoonkaa tukanaya waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam midka ka reebayana oo salaadda diidayna waa kii laciinkaada abujahal la dhihi jir haddaan muxamed arkabu yidhi tukanaya luquntaa kaga isaagaya wejiga markuu dhulka dhigo oo nin dhib badan bu ah araayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa araayta ka waran in kaana hadduu ahaaday kan tukanaya calal hudaa hanuun dusha oo xaqa uu dul saaran yahay oo amara ama amrayo faraya bitaqwa cabsida ilaah araayta ka waran in kadaba hadduu beeniyey qur-aankii oo watawallaa uu jeensaday midkaa gaalka ah sida abujahal oo kale alam yaclam ma wuusan ogeyn bianna allaha ilaahay yaraa inuu arkayo u jeedo alam yaclam bianna allaha yaraa ilaahay inuu ujeedo mayuusan arkayn oo daalacanayo kalla ha ka joogo ha ka sajirooma abujahal iyo kuwa la midka arrinkaas qooqaya kibirka lain lam yantahi lawallaahi lain lam yanti yantahi hadduusan ka harin dhibidda nebiga uu dhibayo iyo gaalnimada iyo balaayada uu ku jiro lanasfacan qabaneen waxaanu qabanaynaa binnaasiyati food ayaanu qabanaynaa fooda haddii la qabtana bes weeyaan naasiyatin baanu qabanaynaa qabaneen food naasiyadaasoo kaadibatin kaadibada beenaley ah beenaaley ah taasoo khaadiatin faajirado gaftay falyadcu ha u yeerto ha wacdo isagu naadiyahu ahla naadiih naadiga uu ku faanayo dadka degan ha u yeerto sanadcu hanana waxaan wacanaynaa u yeeranaynaa azabaaniyata malaa'igta zabaaniyada la yidhahdo ee dardaran halunaarka naaraha abujahal baa wuxuu yidhi maxamedow maxaa iigu goodinaysa mawaadan ogeyn toggaan maka ninka ugu taageerada badan oo ugu ciidan badan inaan ah markaasaa la soo dejiyey falyadcu naadiyahu sanadcu zabaaniya ibnu cabaas wuxuu yidhi hadduu u yeeran lahaa naadiga uu sheegayo malaa'igta cadaabka loo soo diri lahaayoo xabadxabad u kala goyn lahay kalla ha ka jooga xumaha laa tudichu kaas ha ka jooga faajirnimada iyo xumaanta laa tudichu nebi allow adiguna ha adeecin waxa uu kugu yeeraya salaadda iska da'a wasjud sujuud waqtarib dhowow ilaahay u dhowow sujuuddana salaaddii bay ka mid tahay salaaddii la ima weeyaan aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajidu waa mid xasilaya qofku isagoo sujuudsan markaasuu ugu dhow yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo qofku sujuudsan yahay ee wejiga oo dhulka ku hayo marka nacam waaweyn baa ilaahayna ku manaysanayaa subxaanahu wa tacaala lowlaa marka aayaadka bilowga ah qalamka marka laga hadlayo qalamkaasi hadduusan jirin dee waxba ma jireenba nolol ma suubanaateen qofka wixii ama waa ku hadlayaa ama waa qorayaa qalamku marka carabkiibuu naa'ib ka yahay wuxuu qofka afka ka sheegi lahaa buu halkan ku qoraya waxaa la yidhaha alcilmu saydun waalkitaabatu qaydu cilmu waa sayd waa waartaa wey kitaabadan la qorayaa markaa waxay noqonaysaa dabarkiis qayid suyuudaka bilxibaalil waahiqa buu yidhi suyuuddaada iyo ugaartaada waxaa ku dabrataa xargaada adag macnaa cilmiga si fiican u qabo wey sheikh kalena wuxuu yidhi wamaa min kaatibin ilaa sayaballaa mid wax qoraa ma jiro ilaa waa baaliyoobaya waa dhammaanaya wa yabqa dahru maa katabat yadaahu dahrigu waa baaqi noqonaya ama wa yubqi dahru dahrigu wuxuu baaqi yeelayaa maa katabat yadaahu gacnihiisu waxay qoreen baa haraya hadduu isagu dhintay qofkii wax qoray waa tegaya wuxuu qorayna waa haraya falaa taktub bikafika gayra shayin gacantaada iyo farahaada iyo calaacashaada ha ku qorin wax waxaan ahayn yasuruka ku farax gelinaya wax ku farax gelinaya waxaan ahayn ha qorin fil qiyaamati qiyaamada ku farax gelinaya an taraahu in arti wixii a xagga ku farxaysa keliya qor intaas baa la doonaya darsigan intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab